waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka ugu horreeya haddaan soo qabto ibraahino waxa uu naga soo gaaray siciid maxamed caraale sheekh daahir cabdulle caraale iyo doctor xasan cabdulle caraale iyo cabdifataax jaamac maxamed waxaa loo yaqaanaa jiheeye maxamed xaashi caraale cilmi nuur maxamed xasan nuur maxamed maxamed sheekh cali maxamed siyaad ayuu ku magac dheeryahay iyo ayaanle nuur maxamed cabdinaasir nuur maxamed iyo maxamed mire maxamed iyo cabdi mire maxamed iyo cabdishaakir mire maxamed shaafici mire maxamed sayid cumar mire maxamed iyo sakariye mire maxamed iyo cabdisalaan saciid maxamed iyo cabdi xuseen maxamed iyo ugu dambeyntii sakariya cabdi bare dhammaan asxaabtani oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay tahaniyad aroosoo farxad la u dirayaan macalin axmed mire maxamed oo loo yaqaano jaylaani iyo gacladiisa baa la yidhi maymuun axmed maxamuud waxay ku magac dheer tahay maymuun cadday oo arooskoodu ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ducada waa xaggiina baa layidhi arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin
waa tahay dhambaalkana waxa uu noogu yimid hooyo nuurto aadan axmed faysal dhayow maxamed aadan nuur xaabsade ruqyo aadan nuur raaxo farxiyo aadan nuur saygada iyo carruurtooda xabso aadan nuur saygada iyo carruurtooda maymuuno aadan nuur iyo saygada abshir ibraahim buule raxmo ibraahim buule aanise axmed cali saygada iyo carruurtooda dhammaan waxa ay kala joogaan yurub amerika iyo afrika waxayna jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan ibraahim buule iyo marwadiisa faadumo macalin oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed waxaan leenahay noqo maxamed kii soo weynaada oo dalkiisa waalidkii iyo dadkiisaba anfaca ku soo dhowaada heesta nafsi waxaa wada qaadaya cadow xamar qoodh iyo nimco jaamac
naftii qaaliga ahayd layna kala qubay sawkan qiimaheedida waqtigeena kala qubay adigana maku qabsaday maku qabsaday maku qabsaday durbaqiiqi marka baxay adigana maku qabsaday maku qabsaday maku qabsaday durbaqiiq marka baxay
adigo ay qandhiyo cudur qirinqiiri ku galiyeen haddaan kaa qawaday bal wakhtigay isqalbayeen adigo ay qandhiyo cudur qirinqiiri ku galiyeen haddaan kaa qawaday bal wakhtigay isqalbayeen anu igu qalloocdo waniga qaldhabaye anu igu qalloocdo waniga qaldhabayey quduradu isidaate aniyada halkay mudan qofka loo qareeno aniyada halkay mudan qaniyada halkay mudan qofka loo qareeno qaniyada halkay mudan ma qiyaasi karaye qalbi jabaaya xaqiiqade ma qiyaasi karaye qalbi jabaaya xaqiiqade adigoon waxii qabaa waxii qaban waxii qaban dhambaalkan wuxuu noogu yimid hooyooyin istaahil nuur maxamed iyo nadiifo nuur maxamed iyo marya nuur maxamed iyo xaliimo maxamed faarax xaawo maxamed faarax iyo xakiimo maxamed faarax iyo sacdiyo mire maxamed caroole iyo nasteexo mire maxamed caroole sayid cumar rooble cali iyo xaawo mire maxamed caroole iyo nuuriyo mire maxamed iyo katro mire maxamed safiyo xuseen maxamed muno yaasiin cali iyo ikhlaas yaasiin cali iyo raxmo axmed hayle iyo faadumo maxamed caroole cudoon loo yaqaano iyo dahabo maxamed caroole dhuux maxamed caroole iyo zaare cabdulle caroole iyo faadumo cabdulle caroole iyo ugu dambaysta xuseen maxamed caroole waxaanay jecel yihiin inay hambalyo u diraan dhammaantood macalin axmed mire maxamed iyo maymuun axmed maxamuud oo ku aqalgalay magaalada dhuusamareeb oo ay leeyihiin arooskiina aamin ee banheeda kala siiyo owlaad kheyr qabta anigana aaminayaan raacinaya dhambaal qurux badanna waxa uu naga soo gaaray waa dhalasho dadka diraya waxaa ugu horeysa hooyo cibaado cali matani iyo waxaa kaloo dhambaalka ku jira aabe cali xuseen cilmi iyo dhammaan reer cali baafo meel kasta oo ay dunida ka joogaan iyo reer nuur maxamed iyo reer ibraahim matan iyo reer axmed xasan reer xasan colaad reer cali matan iyo sidoo kale faarax maxamed yuusuf lamaane cabdisalaan cali mataana daacad maxamed cabdixakiin bunka maxamed cali xuseen baafo iyo caruurtiisa iyo reer ibraahim aadan oo dhan baa la yidhi iyo reer cabdixakiin cilmi iyo hibo aadan maxamed idil maxamed mursal xamdi cabdi maxamed iyo shukri xasan ciid dhammaan asxaabtani waxay hambaliyo iyo bogaadan u dirayaan iyagoo isku duuban xasan cali xuseen ciife iyo caasho nuur maxamed oo ay laylo xasan cali ugu dhalatay saddex iyo labaatankii bishii februari ee sanadkan laba kun iyo labaatan magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda howlwadaag allaha ka dhigo laylo xasan cali midii soo weynaata soo korta ee kaalin qaada aamiin heesta ugu horreysa in dhegeystayaashan u ciyaarayno waa wadaantii kalgacaylka waxaa wadajir ugu luqeynaya cabdicasiis iskalaaji iyo farxiyo fiska
baryo waxyaysaadshii wadnayaal isu xiisay wiilashii isu ooyey wakhtigaa isu keenay
qalbiyaalisu waashay wuxuyuuga wadaagay cisqigii iswakiishay wanka markaagaagay
wacadkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisahaa igu weyne kuwa qaydka ama yabaalin
wacadkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisahaa igu weyne kuwa qaydka ama yabaalin
nafku waysa bogtaay wadactii kalgacaylka wabaxoo ka tiroonka naftu way subugtahay wadantii kalgacaylka nin waraabi markayga
naftu waysa bogtaay wadactii kalgacaylka wabaxoo ku tiroonka naftu way subugtahay wadantii kalgacaylka nin waraabi markayga
xubbi waayay soonay xusmaanka walaaqaday jacaylkii i wareegay wanigaa ka dawoobay
Ah, kama waabka dhankaaga kama weecdo agtaada wejigaaga qurxooni walla waa wehelkayga
xubbi waayaysoonay susmaanka walaaqday jacaylkii i wareegay waanigaa ka dawoobay
Ah, kama waabka dhankaaga kama weecdo agtaada wejigaaga qurxooni walle waa waa wehelkayga
wacadkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisahaa igu weyne kuwa qaydka ama yabaalin
wacadkiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisahaa igu weyne kuwa qaydka ama yabaalin
nafku waysa bogtaay wadantii kalgacaylka wabaxoo ku tiroonka naftu way subugtahay wadantii kalgacaylka in waraabi markayga
naftu waysa bogtaay wadantii kalgacaylka wabaxoo ku tiroonka naftu way subugtahay wadantii kalgacaylka in waraabi waa tahay dhinaca waraaqaha mar kale haddaan anba qaadno dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray hooyo luul aadan wacle iyo hooyo daruuro aadan wacle hooyo markabo aadan wacle hooyo eeshiyo aadan wacle iyo caruurtooda abti cismaan aadan wacle abti cabdixareed aadan wacle iyo abti maxamed aadan wacle iyo dhammaan reer aadan wacle iyo sidoo kale dhambaalka uu dheer yahay aabe cumar kaynaan aabe ismaaciil ibraahim kaynaan iyo dhammaan reer kaynaan cabdiraxmaan axmed iyo shucayb axmed zakariya axmed aamine axmed jey iyo sidoo kale xafse axmed jey maryan axmed jey nasro axmed jey waa dhammaan ilmo axmed jey eedo ayaana cumar kaynaan waxay taanid aroosa u dirayaan lamaanaha kala ah baa la yidhi xaliimo sacdiyo axmed jey iyo cumar cayduruus axmed oo arooskoodu ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gado waxay leeyihiin isku waara oo noqda kuwii rabbi uu kala siiyo ubad khayr qaba aamiin dhambaalkana waxau naga soo gaaray aabe cali cumar cali iyo aabe cabdi xaaji siyaad iyo abti xasan cusmaan kutub iyo abti cabdi cusmaan kutub iyo adeer maxamed cumar cali adeer cabdalle cumar cali iyo hooyooyin dhuwow hirowle ceymoy iyo faadumo cusmaan kutub iyo taliso cusmaan kutub nuurto cusmaan kutub iyo deeqo cusmaan kutub iyo zaharo cusmaan kutub hodan cusmaan kutub iyo shukri cusmaan kutub shukri cali daahir eedo farxiyo cumar cali eedo nawaal cumar cali iyo naciimo cabdulaahi cali iyo xabso qaasim cali waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan xuseen xasan aadan iyo nawiilo cali cumar oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo iyo farxad ee banowda kala siiyo owlaad kheyr qabta anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkana marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa salaan kale iyo laaba bahda barnaamijka hambalyada marka xiga baa la yidhi waxaan hambalyo farxad leh u diraynaa geesiga iyo boqoradda baa la yidhi kala ah ambasador cabdulaahi aadan axmed waxauu ku magac dheer yahay cabdulaahi congo iyo munacay diid cilmi oo ay xaafladda meherkooda ka dhacday magaalada hargeysa sidoo kale waxaa xaaflado kale oo farxad leh ka dhaceyn baa la yidhi u k jarmalka sacuudi arabiya canada somalilan iyo magaalada sharjah ee imaaraadka carabta dadka hambalyada diraya waxaa ugu horeysa hooye khadra aadan axmed iyo caruurteeda abti axmed aadan axmed iyo xaaskiisa sahre faarax iyo caruurtooda reer cilmi raage oo dhan baa la yidhi maxamed cilmi raage iyo reerkiisa ifraax cilmi raage iyo caruurteeda muno cilmi raage iyo caruurteeda suleykha cilmi raage iyo caruurteeda iyo ayaana cilmi raage iyo saygeeda ganacsade xaaji abubakar mubaarak cabdulaahi iyo caruurtooda filsan cilmi raage iyo lamaanaheeda doctor mustafe xasan xamdi cilmi raage cabdinaasir cilmi raage iyo xaaskiisa hibo dhalaal iyo caruurtooda cabdirashiid cilmi raage iyo xaaskiisa nimco cali boos iyo caruurtooda zaynab bello xaaji cabdulaahi iyo cawo cilmi raage iyo sidoo kale marwada baa la yidhi abuukar mubaarak iyo mandeeq axmed suudi maryan abuukar mubaarak cabdallah abuukar mubaarak caaliya abuukar mubaarak dhammaantood waxay kala joogaan wadamada caalamka oo dhan gaar ahaan jarmalka britain imaaraadka soomaaliya waxay taaniyad u dirayaan lamaanaha aan magacyadooda horey usoo sheegay waa cabdulaahi aadan axmed oo ku magac dheer cabdulaahi congo iyo munaacay diid cilmi oo arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara oo noqda kuwii rabbi uu kala siiyo bad khayr qaba aamiin xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa waxaan dhegeystayaashan u haynaa heesta magan iyo dayaxdal nuurshe
muqato muddo aan sugaya
mid kaleeta raacdo meheruu ku dhacay mowlow allahayo musrinkaaga oo idil adigow maxiine taadi baan ahay mowlow allahayo musrinkaaga oo idil adigow maxiine taadi baan ahay muxiibada galgacalkuna qoladay ku maagto kama maadanay sidee xunbay ku geystaan muxiibada galgacalkuna qoladay ku maagto kama maadanay sidee xunbay ku geystaan hiddii aan mirtii dhexe inagoo mataana yacaylkay lamaasha muddigu ilowde hiddii aan mirtii dhexe inagoo mataana yacaylkay lamaasha muddigu ilowde mowlow allaayo musrinkaaga oo idil adigoo maciine taadi baan ahay mowlow allaayo muslinkaaga oo idil adigoo maciine taadi baan ahay waa tahay magan iyo heesta dayaxdal nuursha ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan waxa uu noogu yimid firdowso macalin ibraahim iyo maryan macalin ibraahim iyo cabdixakiim macalin ibraahim iyo awees macalin ibraahim iyo cabdimaalig macalin ibraahim cabdijaliil macalin ibraahim iyo maxamed macalin ibraahim iyo cabdiraxmaan macalin ibraahim cabdinaasir maxamed nuur iyo xasan maxamed nuur iyo xayaad aragsan iyo yaasiin ibraahim iyo abwaan sanyare maxamuud iimaan cabdi awero dhammaan asxaabtu waxay jecel yihiin inay tahniyadeeyaan ifraax maxamuud iyo cabdixaafid macalin ibraahim oo arooskoodu uu ka qabsoomay kenya elwaq waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkana waxaa diraya hooyo wafaa maxamed warsame hooyo dhuubo maxamed bilaal aabe caydruus axmed sayid warsame iyo axmed caydruus axmed iyo maxamed caydruus axmed cabdulqaadir caydruus axmed iyo xamse caydruus axmed shifo caydruus axmed afnaan caydruus bushra caydruus axmed iyo edoqaali axmed nuur sayid iyo dhammaan reer sayid warsame waxay tahniyad aroosa u dirayaan lamaanaha kala ah xaliima sacdiyo axmed jey iyo cumar caydruus axmed arooskoodu ka dhacay magaalada baardheer ee gobolka gado waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin
Arfarahe codkii cabdiqaadir bunis xaakii iyo dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijkan baliyada salaan kadib baa la yidhi waxaa tahaniyad diraya dadka kale ah oo iyo xalimo khayre oo iyo hinda xaaji cabdi iyo aabe maxamed axmed iyo aabe cabdulaahi hugar iyo abti maxamed waa abti maxamuud khayre abti mustafa khayre weriye maxamed cabdi biiriye iyo maxamed cumar yuusuf axmed buraale faarax farxaan yuusuf cilmi cabdi cilmi cali curub cumar yuusuf mayuur baa loola jeedaa mise curub waa magaciisna sidiisa u taagan waxaa qoran curub cumar yuusuf waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira daad maxamed axmed iyo cabdi maxamed axmed iyo saynab maxamed axmed iyo cabdulaahi xirsi xaaji cabdi dhammaan dadkani waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan axmed maxamed axmed oo ku magaca dheer ugutuur iyo marwadiisa nasro cabdulaahi hugur oo afar labaatankii bishii februari ee sanadkan uu wiil ugu dhashay tuulada isku dar oo hoos tagta baa liila degmada sheekh ee gobolka saaxil ee somalilan waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waxaanu u rajaynaynaa axmed maxamed axmed iyo marwadiisa nasre cabdulaahi wiilkaasi u dhashay in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin heestaa ugu dambaysa ayaan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa codkii zahra abuukar dawo
iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa welidiradu kugu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doono haddii alla idmo dhammaantiin waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo